warbixintan waa mid aanu kaga hadlayno booqasho shaqo oo aan ku tegay suuqa xoolaha deegaanka kunyubarow shaqada aan ku aaday suuqa xoolaha kunyubarow sagaalka subaxnimo ayaan tegay marka ay bilaawatay shaqada suuqa kolkii aan gaaray ugu horeyn waxa aan la kulmay mid ka mid ah ragga dalaaleyda magmajaaki siidow ismaan uumawasleir heelaa antasalaga gada suuqa kuunya barow ma agyay erano erankanna kolley hadda beesa rigooga beesa ma'na oo ag beesa soomaaliya markii luun oo hadda luunshaaga laba malyan riidii hoogliida laba malyan iyo laba boqol laba malyan iyo saddex boqol riidii oo dhexdhexaad agta malyan iyo lix boqol malyan iyo toddoba boqol orgada oo baqayda agyaan laba malyan iyo siddeed boqol ilaa saddex malyan eranka beesa rigooga suuqa seylida ammaankaga sugunya nidaamo luwa luunkala gadadeesh nidaamo liida nidaamo ondegsinya dulaalino rigoogan dad oo madax agyoon rigooga oo sagashaqaasha anigoo howsha shaqo ku jira ayaa haddana waxaan wax ka weydiiyey ganacsade deegaanka reer kuunyo kaas oo isaga ka waramaya halka uu u iibgeeyo xoolaha uu ka ganacsado aadan eeden madkaaroo magaaga marka aranka suuqan suu gadne ilaa eedn baarsi saarne marba siiba afgoysideyne marba neefkii adii korbooda aran inba qalaso kuyumbarow kuyumbarow afgooy aran kuyumbarow qaalku eh kaste marka neefkiima mar laba doolar isku hal mar laba doolar bar ma mar saddex doolar marka bari horta hoos jeeda aranka aranta hoos jeed kaste furxaan maxamed jumcaal alidha een ganacsigaani ee xoola dhoofintaani ee deegaanka kuyumbarow aad ka wado goormaad bilowday wallaahi waxaan bilaabay bishan ade bishan bilowga ah markii labaadaas soo laabana waa xoolaha ilaa lixdan toddobaatan neef aa markiiba wadnaa een xoola aad oo iibiso een suuqan ee kuyumbarow marka aad kuur gasho xabadkii imisaad ka siisaa wallaahi waa mani shan boqol mali ugu dambayntii howshayda shaqo waxaan ku soo gebagabeeyey maamo ka tirsan haweenka taas oo iyana ay ka ganacsato xoolaha una iibgeysa magaalada afgooye mararka qaarna baadiyaha u dhiibtaa marka iyo cayilaana safriyaa aadan u nibcaysana ilaaha ku mahadsan marna waxde alxamdulilah wixii ilaahay naga siiyana waan ka soo helnaa waa gartay bal waxaadna warbixisaa saacaddan iminku la hadlayo xoolaha xaggee bay mariyaan seladoodii maasha allah aada xoolaha lacagtooda u fiicanta baryahan argul lacagu leeyahy neefkii dhiigle lacag fiicanuu leeyahay xagga markaan geysanana ilaahay waxbuu naga soo siiya aad faa'iidada baryahan maasha allah yan badnahaba aadan xoolaha u dhiibanaa waa gartay xoolaa inta badan aad iibiso maxamar kaliyaad geysaa mise buulumareer iyo afgoyn waa geysaa maya ani afgooyaan geeyaa reer buulamareerid ganacsatada xoolaha ariga ayaa suuqyada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si dardar leh ugu soconaya iibka ganacsiga xoolaha ariga ah